maalinkan caalamiga ah ee caafimaadka dheefta ayaa la xusaa sanad weliba labayo tobanka mey maalintan waxaa la asaasay si loo xoojiyo wacyigelinta ku saabsan sida caafimaadka dhirtu uu muhiim ugu yahay dhammaan nolosha bini'aadamka ilaalinta deegaanka iyo sugnaanta cunnada qaramada midoobey ayaa si rasmi u aqoonsatay maalintan sanadkii labadii kun iyo labaatankii waxaana xuskooda ugu horreeyey la qabtay labayo tobankii mey labada kun labayo labaatankii haddaba wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa dowlad goboleedka galmudug maxaa ay ka qabataa caafimaadka dhirta agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa galmudug doctor suleymaan maxamed saalax ayaa su-aalahan ka jawaabaya horta dhirtu waa noocyo badantao dhirna waa midda xooluhu daaqaan dhir waa midda magaalooyinka geedaha ku yaaloo cimilada ka qayb qaata ama quruxda bilicda ka qayb qaata dhiruna waa midda cunnada laga helo oo la beerto anaga marka muhiimadda ugu horeysa ee wasaaraddeena xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa weliba waaxda dhirta iyo daaqa wacyigelin lagu sameeyo daaqa iyo deegaanka wacyigelintaas runtii waa in tababaro la sameeyaa ol ole bulshada lagu baraarujinayo sidii loo ilaalin lahaa dhirtaas iyo daaqaas waa in la sameeyaa beero geed korin degmo kasta in lagu wacyigeliyo dadku inay dhulka wax kastoo ninkii biyo heli kara ama looga faa'iidaysto xilliga roobka geedo in la beero oo meelaha guryaha lagu beero jidadka oo maaragtay dhinacyadooda geedaha lagu beero soo celinta dhulka xaalufay dhulka xaalufay in la soo celiyo oo la ilaaliyo oo waxyaalaha nabaadguurka keenaya laga ilaaliyo tusaale ahaan meel haddii geedihii laga jaro dabayla kacaysa dabayshaasuna waxaa waaye waxay waxay qaadaysaa wax alle wixii ciidda korkeeda dhagxaanta hoosay soo bixinaysaa dhinaca kale ururka bulsha bile oo ka dhisan magaalada dhuusamareeb ayaa ka mid a ururada ka shaqeeya deegaanka gaar ahaana wacyigelinta bulshada iyo abuurista dhir waxaa jira xarumo badan oo ay si danguud ah dhir ugu beereen haddaba guddoomiyaha ururkan maxamed cali bootaan ayaanu weydiinay sida ay ula socdaan caafimaadka dhirta ay beereen
horta walaahi way jiraan oo oo kuwa qaar oo hadda waxaan aragnay marba xaalad isku bedelo oo qaarkood caleemuhu habba ay ka dhacaan qaar caleemihii bahal inta ka galay oo nidaamkooda habba u qaldamaya aragnay badana talada waxaa ula laabanaa marka rofesorkii rofesor shirwac aa ula laabanaa isagaa ilaan fildigaas beeraha noo qaabilsan waxaa kaloo jirto baahi badan oo loo qabo daaweyntii geedaha taasoo dhowr jeer aan isku dayno inaan raadino dalabno ilaa haddana fursadaysa noo saamix inaan helno oo gacantaa ku dhigo farinta guud oo horta hay-adaha iyo wasaaradaha oo diri lahaa waxay tahay howshu dhirtu way fahamsan yihiinoo waa howl muhiima inay dardar geliyaanoo misne aan codsi ahaan ugu diri lahaa ururada sida bulsho bilo kale uga shaqeeya howshaana inay ku taakuleeyaan dadku markay dhiig firfircoon ay yihiin oo firfuran yihiin oo howshay u diyaar yihiin misna garab ay helaan inspiration ama dhiirigelin ay u noqone mid waa midaasoo waa codsigaas dhiirigelinta bulshadana si guud waxaan fariin ugu diri lahaa oo dhihi lahaa qof walbo ha isku xilqaamo inuu iskiis geed inuu u beero agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa dowlad goboleedka galmudug doctor suleymaan maxamed saalax ayaa ugu baaqay bulshada reer galmudug inay ilaaliyaan dhirta islamarkaana ay joojiyaan jaritaanka halka beeraleydana ugu baaqay inay caafimaadka dhirta ka taxadaraan caafimaadka dhirta ay ku baagan tahay ama lagu xusaayo dhirta adduunka dhan international d ay tahay waxaan ummadda soomaaliyeed khaasatan reer galmudug ku wacyigelinayaa in aysan dhir la'aanteed nolol inaysan jiraynin qofkii geed beerana waxa waaye wuxuu sameeyey nolol nolol asaga maxay ahayd ii sheeg anfacaysa iyo jiilka ka dambeeya anfacaya iyo ubadkiisa anfacaya marka waxaan ummadda soomaaliyeed khaasatan reer galmudug ku wacyigelinayaa inay geed ay gooyaan iska dhaafe qof walba inuu geed beero
halkudhigga xuska sanadkan ayaa ah caafimaadka dhirta cunnada iyo qorshaha dhulka waana baaq loo dirayo dowladaha beeraleyda cilmibaarayaasha iyo bulshada inteeda kale si loo xoojiyo ilaalinta dhirta